الحديث السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتميط الاذى عن الطريق صدقه رواه البخاري ومسلم
alxadiidu saadis walcishruun xadiidka labaatan iyo lixeeya can abi hurayra abi hurayre ayay ka wariyeen bukhaari iyo muslim radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kullu sulaama xibin kasta xibintaasoo minannaasi dadka ka mid ah calayhi korkiisa sadaqatun sadaqa ahaatay kulla yowmin maalin kastay ahaatay maalinkaasoo tadluqu ay soo dhalato fiihi maalinka dhexdiisa shamsu qoraxda yacdilu garsooridiisa qofku uu garsooro bayna tnayni laba qof dhexdood inuu u garsooro oo cadaalad u sameeyaa sadaqatun waa sadaqo wa yuciinu rajula wa yuciinu u kaalmayntiisa qofku u kaalmeeyo alrajula qof kale fii daabati daabadiisa ugu kaalmeeyo oo fa yaxmiluhu qofkii uu qaado calayha daabadda korkeeda uu qaado ow yarfacu ama uu usoo kor yeelo lahu qofka calayhaa daabadda korkeeda xaalu ku sugan yahay mataacahu alaabtiisa sadaqatun waa sadaqo walkelimatu dayiba kelimadda wanaagsanna sadaqatun waa sadaqo wa bikulli khawatin wa bikulli khuwatin waa isku mid labadaba wa bikulli khawatin tilaab kasta tilaabtaasoo yamshiyaha qofku u socdo ila salaati salaadana sadaqatun waa sadaqo wa yumiidu aladaa dhibka inuu fogeeyo cani dariiqi waddada ka fogeeyaa sadaqatun waa sadaqo rawaahu lbukhaariyu wa muslim imaamu lbukhaari iyo muslim ayaa wariyeen lafdiga aan hadda akhriyo ya-da ahna bukhaariyaa leh lafdiga ta'daana muslimaa leh oo ah in ta' lagu wada akhriyo laidhaahdo waxa weeyaan tacdilu bayna tnayni sadaqo sadaqa wa tuciinu rajula fii daabati ow tarfacuhu in ta' lagu wada bilowdaana muslimkay ku taalla marka labadaba saxiix labaduba waa saxiixa waa sawaab marka xadiidka abu hurayra ayaa wariyey radia allaahu tacaala canh wuxuu xadiidkan caddaynayaa waxa weeyaan qofka muslimka ah maalin kasta xibnihiisa xibin kastoo ka mid ah in sadaqa laga rabo inuu ka bixiyo xibnihii jirkiisa waxa weeyaan xibin kasta oo ka mid ah waxaa waajib ku ah inuu sadaqo ka bixiyo xibnaha jirka ku yaallana nabigaa sheegay sala allahu calayhi wasalam waa saddex boqol iyo lixdan xibnood oo waxa weya imaam muslim saxiixiisa ku yaalla min xadiidi caaisha min xadiidi caaisha saddex boqol iyo lixdan xibnood weeye qofka xibnihiisu marka la jarjaro ilaa fartan laftirkeeda sooma jeedi fartiyaaba saddex xibnooda sooma jeedi suulkii isagu waa labo marka marka xibin xibin loo tiriyo saddex boqol iyo lixdan weeye nebi muxamedaa sheegay sala allahu calayhi wasalam saxi muslimkay ku taalla min xadiidi caaisha laakiin qolada caafimaadka ee jaraaxada hadday sheegeen ayagu hadda waktigan casrigaa marka aada caafimaadka loogu hormaray ay yidhahdeen waa tirinayo waa saddex boqol iyo lixdan taas marka maxay ku tusaydaa nebi moxamed ma ahayn ma og tahay jaraax dhakhtar oo qalliin ma ahayn laakiin yaa u sheegay allah taasu nabi maxamed nabinimadiisa xaqnimadeeda ku tusayda waxa uu ku hadlayo inaysan ahayn hawadiisa wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa xataa mar dhexe xaafid ibnu rajab fili akriya xaafid ibnu rajab akriya waxa weeyaan waktiga dhexe oo boqolaal sano ka soo wareegtay nabiga sala allahu alay slm geeridiisii dhakhaatiirtu waa isku khilaafi jireen qaar laba boqol iyo xoogaa ku sheegay taasi dhihi jiren qarba meelay bakabisay jireen ilaasay u wadeen qalliinkii markii lagu taqusay lagu taqusay ay tiriyeen ma ujeeda laakiin nabiga sala allahu alay sl isaga waa loo waxyooday kuma shakina wuxuu yidhi waa saddex boqol iyo lixdan saddex boqol iyo lixdan marka xadiidkan marka wuxuu nabigeenu caddaynayaa sala allahu calayh wasalam saddex boqol iyo lixdankaas waxaa la rabaa xibin kasta oo ka mid ah in waxa weeyaan sadaqa laga bixiyo maalin kasta oo waagu beriyo qofka ka bixiyana waxaa ku sugan xadiiska saxiixmuslimka in waxa weeye uu qofkaasu galabaysanayo asagoo naarta laga fogeeyey waa arrin muhiima taas qofka sidaas yeela ee waxa weeyaan xuma saddex boqol iyo lixdanka sadaqa iska bixiyo amsa min yowmihi waqad zuxzixa nafsuhu min annaar wuxuu galabaysanaa asagoo naftiisa maantaas naarta laga fogeeyey marka waa arrin muhiim laakiin ilaahay fadligiis iyo ixsaankiisa waxaa ka mid ah banu aadanka waxa weeyaan bukligaa ku badan bukligooda aad u daran sadaqada saddex boqol iyo lixdanka ah waxa weeyaan waa wax qofku iska bixi karo si fudud lama dhihin maal kaliya maxaa yaele haddiina la dhihi laha maalintii saddex boqol iyo lixdan sadaqa bixiyo maal ah waxaa dhici kari laheed xataa kan haystaana inuu ku baqiilo kan kalena maba haystaba dhibaa ka imaan laha laakiin ilaahay raxmaddiis waxaa sadaqadaa saddex boqol iyo lixdanka ah waa sadaqaad qof walba oo muslima u awoodo waa awoodo maxaa yeelay nabigu sidaanu u sheegay sala allahu calayh wasalam qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam kullu sulama xibin kastoo min annaasi xibintaasoo min annaasi dad ka mida sulama waa xibinta ama kala goyska xibintaasoo min annaasi dadka ka mida caleyh korkiisa sadaqatu sadaqa ahaatay sadaqaa laga rabaa goormaa laga rabaa kulla yowmin maalin kastay ahaatay maalinkaasoo tadlucu ay soo dhalato fii dhexdiisa shamsu qoraxda marka nabiga wuxuu kaloo sheegay sala allahu calay wasalam maalinkii haddii marka qoraxda soo baxda laba ragca uu tukado qoraxda markay soo baxda dhulku ka goda laba ragca bis labadaas ragca saddex boqol iyo lixdankii ka guday dhammaan inta kalood khayraad maantaas la imaanee khalaas dhammaantood sunay ku yihiin dheeraaday ku yihiin laba ragco oo ragcatay duxa walidaa saas daraaddeeda nabigeena suban sala allahu calay wasalam ayuu saxaabada qaar ka mida u dardaarmay yidhi labadaas ragca haka tegi ha ka tegin labadaas ragco laba ragco markii waxa weeyaan qoraxdu soo baxdo dhulka ka goodo qoraxday soo baxdo rubi sac ay joogto laba ragca haddaad tukato khalaas saddex boqol iyo lixdankii sadaqaba waa la baxa dhammaan inta kaleeto dheeraaday kuu yihiin subxana allahi adaad leedahay qur-aanka ad akraydo adkaaraha kaleeto wanaag ad amraydo xumaanta aad reebaydo nabiga sala allahu calay wasalam markaa sadaqadii inay kullu khayr oo dhan tahay yuu noo sheegay wuxuu yidhi yacdilu bayna tnayn riwaayadaha gabalna waa tacdilu riwaayadda muslimka marka waxaa la idhahdaa sabkun bilaa saabikin masderaa laga dhalaalina iyadoo addaatu sabki aysan ku jirin oo shantii xarafoo masderka lagu dhalaali jiri midna kuma jiro waxay la mid taho qaacido looga dhigaa tasmacu bilmucaydiyi khayrun min an taraahu mahmaada carbeed oo la idhahdaa tasmacu bilmucaydiyi mucaydi ninka la idhaha inaad maqasho a khayrun ka khayr badan min an taraahu inaad aragto xoogaa maqal ku roone wey macnaha nin oo aad u wanaagsan oo khayraad badan lagu sheegu ahaa laakiin muuqaalkiisu uusan rayn oo ishu aysan qabayn markaasay mahmaah kadib ka dhigeen markaasay idhahdeen tasmacu bilmucaydiyi mucaydi inaad maqasho a khayrun khayr badan maxay ka khayr badan tahay min an taraw inaad isha ku dhifato aragtidiisa maqalku ku rooy maxaa yeelay haddaad aragto xooga ishu qaban me marka tasmacu bilmucaydiyi haddaad aragto iyadoo naxwooley ku taalla macnaheeda waxa wey sabkun bilaa saabikin masdera laga dhalaalina iyadoon xuruuftii wax lagu dhalaali jiri ku jirin tasmacu ey samaacuka wey aad lagu dhalaaliyana male tasmacu ey samaacuka bilmucaydiya khayru min an taraahu tana waa sidaas oo kale tacdilu ey cadluka garsooridaada wey fiiri amase yacdilu ey cadluhu qofka garsooridiisa labada waa sa tacdilu haddii ta laga dhigo cadluka aada leedahay ya marka laga yidhaahdana ad waxa wey waxaad leedahay cadluhu waxaad kala bedelay mudaaf ilayhi yacdilu garsooridiisa qofku uu garsooro bayna tnayni laba qof dhexdood sadaqatun waa sadaqo laba qofoo ishaysataad arag haddaad sharcigiina taqaan sharcigii haddaad taqaan arrintana siday xuquuqda u kala leeyihiin ay caddahay kala saar xukunka sharciga ku kala saar waa sadaqo adiga intaasaad xaq u leeda adna intaas xaq khalaas haddaan arrintu kala caddayn oo xukunka siday u kala leeyihiin aysan caddayn xaqa ay isku haystaan inaad tiraahdo war adna wax iska sabaro walaal wax iska cafi adna war wax iska bixi ood xoogaa isku jiijiido waa sadaqo labadaas waa keenaya sheekh maxamed saali cusaymiin sharax labadaas weey di masaladu caddahay xukunka ku kala sax kow daysan caddaynna waxa weeyaan inta isjiijiidi laha inaad tirahdo war iska sabar qofka xaqa sheeganaya qayb war adna walaal wax iska sii marka islaaxina la yidhaahdaa hagaajin oo labadii qof dhexdooda la hagaajiyey ma ka hadlayno haddii inta sharci tasu la degsado la yidhaahdo qof xaqiis iska cad yahay qofkan gacanu iga jaray konton halaadaan ku leenaha oo yaata adugu reer quracana reer qurac hadda ka horan gacan naga gooyeeno saddex halaadaan siinaa oo annaguba waagii waa kuwii saddexna noo keenay taas waa tashriic sharci dejin weeye oo ilahay kitaabkiisa ka soo horjeeda ha sharci dejin ilahay kitaabkiisa ka soo horjeeda wey taas kama hadlayno taas waa dalaal laakiin waxaan ka hadlayna laba qof oon markaas xukunkoodu kala caddayn ama xukunku cadiya midkii xaqa lahaa ayaa tir walaala u cafi walaala u cafi wax ma wada bixi karo adiguna qayb iska bixi waa isku jiitay kii xaqa sheeganayana cafisaad ka dalabtay waxbuu cafiyey kii kalena wax sii yaatay tastuur ma ahan dalaalood ku socoto markaas nabiga sal allahu alay slm laba ninoo dayn nin dayn u haysta saasuu ku yidhi wuxuu yidhi war intaas ka rid adiga waayahay kii kalena wuxu yidhi war iska bixinta marka taasoo kale waa islaaxin wey islaaxin wey marka waa sadaqo wa yuciinu rajula wa yuciinu rajula ey wa icaanatu u kaalmayntiisa arajula qof uu u kaalmeeyo fii daabati daabadiisa uu ugu kaalmeeyo oo fa yaxmiluhu qofkii uu qaado calayha daabadda korkeeda uu qaado ow yarfacu ama kor uu ugu soo qaado lahu qofka calayha daabadda korkeeda xaaluu ku sugan yahay mataacahu alaabta inuu kor ugu soo dhiibaa sadaqatun waa sadaqo laba shayba waa sadaqo qof daabadii kori waaye gaariga oda kori waayaad aragta oday kori waayaad aragta markaasaad saarta ama qofkiisoo kori waaye gaariga inta kor u qaadaad saarta ama ratigiisa ama dameerkiisa ama faraskiisa waa sadaqo intaas hooyo kori weyday ayaa inta gabdho u yimaadeen ay korsiiyeen waa sadaqo gabdha u yimaadeen waxaan u lehay waa dareemi macnaha gabadh islaan ajnabiya ha ku dhegin adiga gabdhaha muslimaadka waxaa tidhahdaa saarade gaariga saarade mar haddaysan dab ku dhacayn aysan halaagsamayn qofka hadduu halaagsama waa la qabana laakiin haddaan halaag jirin waxa weeya islaam islaameed aniga waa u naxariisay xaan haleeyey aniga aniga ma dan kalaan kale gaarigan saaraayay iyo waxaasu iska sheeko waa iska sheeko waxaas qofkii hadduu soo dhac waa la celin waa la qabana de qof soo dhac waa halaagi mogta qof soo fanina halaag wey halaaga waa laga qabana laakiin halaag la-aan maya wa yuciinu rajula qofka inuu ugu kaalmeeyo fii daabati daabadiisa oo fa yaxmiluhu uu qaado qofkii calayha daabadda korkeeda ow yarfacu ama uu kor ugu soo qaado lahu qofka calayha daabadda korkeeda xaal ugu sugaya mataaxu alaabtiisii sadaqatun wa sadaqa qofkii gaarigiyuu koray faraskiisiiyuu koray ratigiisiiyuu koray alaabta dhulka ugu taalla inaad u dhiibta waa sadaqo fiiri intaas waa cibaado bal shareecadan wanaaggeeda fiiri waxaa la mid ah waxa weeya gaari qof muslima dhulka ka galaad u timi gacantaad la saarta waa la riixda waa sadaqo ha waa sadaqo intaas waxaa la rabaa laakiin mar walba niyaa la rabaa kullu cibaadadoo dhan niyay rabtaa cibaadadoo dhan niyay rabtaa waa inaad niyaysataa ilahay inaad ugu dhawaanaydo oodan wax kale aysan ka ahayn wlkalimatu ayiba kelimadda wanaagsan sadaqatun waa sadaqo kelimadda wanaagsan lama koobi karo subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila bilah salligii nabiga sala allahu alayh wasalam alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar dhammaan waa wada sadaqo kelimadda wanaagsan midda ha ahaato waxa weya fii xaqi illaahi ahaatay oo tasbiixdaas iyo tahliishaas ah iyo midda xaqu naas oo dadka xataa kelimad wanaagsan aad ku tiraahdo dhammaan waa sadaqo wa bikulli khawatin tilaab kasta oo yamshiihaa qofku u socdo ilaa salaati salaada sadaqatun waa sadaqo tilaab kasta masaajidka intaad usoo socoto waxa weeyaan tilaabtaad qaadaba waa sadaqo tilaabtaad qaadaba waa sadaqo welidaa saas daraaddeeda masjidka inaad ka fogtaa dan ku ah inaad ka fogtahay aw dan ku ah laakiin masjid hadduu kuu dhow yahay tilaabadu ha badato mid kale ha u aadi maxaa yale xaq waxaa kugu le kan kugu dhow xaquu kugu leey waana isaga ku tukato haddaysan jirin dhibaato ad uga carab dhibaatad uga carabta hadday jirto midka fiicanaad aadi laakiin dhib kale hadduusan jirin kan kuu dhowaa xaq kugu leh inaad ku tukato marka tilaabtaad qaadan ajara lagaaga qoraa ahlucilmiga gabola waxay yidhahdeen sheek maxamed saali cusaymiin maadaama tilaab walba ajar laga qodayo waa inaad tilaabooyinka aadan iska dheerayn ood tartiib u socoto ood luudo taas wuxuu daliil ma leh nabigaa sheegi laha hadday kayrta waxba ha luudi waxnana ha kala fogeyn si caadi iskaga soco qaar kalea waxay yidhahdeen uu yidhi markaad masjidka soo gasho maalan jumcadiiad u socotaa subaxda horeba waa timid halkii sacba waa timid khudbadiiad sugey niyeyso ictikaafay yidhahdeen u yidhi culummadu waa sheegtay lakin nabi maxamed ma sheegin hadduu kayr ahaa la nabi maxamed aa sheegile dhowr goorna waanay ku celinay qaacidada ahlu sunna waljamaaca kullu ficlin wa qowlin lam yafcalhu صaxaaba fahuwa bidca ficil kasta iyo qowl kastoon saxaabada laga hayn waa bidca liannahu law kaana khayran la sabaquuna ilayh khayr hadduu ahaa laha iyaga u hormarin marka hadday waxaasoon khayr ahaa laha nabigaa sheegi laha itikaaf waa loo soo qastee saaidka markaad timaado oo tukato xadiid saxiixay ku sugantah intaad salaad kale sugaydo adoo salaad la jiraad ku jiraad la ajreg taasaa kuu socayda intidaarkaa kuu socona saaidkaad soo gashay salaaddiiad sugay soo maaha intaad fadhido waxaad la ajregtaa qof salaad ku jira xaggee jar badan khalaas taasaa sugane taas ku sugno taas niyeyso taasaad leedahay taasaad leedahay wa yumiidu ladaa dhibka fogayntiisa cani dariiqi waddada laga fogaya sadaqatun waa sadaqo wax alla waxa dadka dhibaa waa dhagaxa waa dhalada waa lafta waa geedka waa qodaxda ayu shay dadka dhibaa waa wax qurunka iyo saxrada iyo qashinka ayu shay dadka dhibayo dariiqa yaalla in laga qaadaa waa sadaqo waana iimaan laakiin ka warran annaga ma ka qaadna mise waa dhignaa lasoo dhiga qof walbaa habeenkiiu soo daadina markaasaa dariiqyada dhan aadan islaan iska daa muslima xataa cawaana ku noolaad isleedahay suuqyadaas bal mara wadooyinkooda waxa weya baxu ka soo buuxina qashinka laamiga geeskiisa soo dhiga ilaahay baan idinku dhaashay waxaas ma diina ma iimaana ma dad muslima waxay sameeyaana ma aha waa dhaqan aad u liita ilaahay aan uga cabsano ummaddaydana hala wacyigeliyo qof walbaa gurigu ka soo toosaa guryahaas qof walbaa guriga wacyigeliyo suuqyada la wacyigeliyo masaajidda la wacgeliyo dulligaas waa laga bixila waxa weya waa dulmi waa iimaan la-aan iimaankii waxaa in qashinka laga qaado kan yaalla in laga qaado iimaan kaasaa diina kaasaa sadaqaa war qashinka good u qoday ku rid meelaha loogu talagalay meel loogu talagalay dalkaan mare meel iska burburtay dadka waxa weeyaan no nolol inay noolaadaan rabaa nidaamay sameeyaan qashinka oo kaleeto inta lood loo sameeyo waxa weyan baabuur loo sameeyo layskaga shuba layska qaado meela loogu talagal layskaga daadiye eh laakiin wixiiba ma jiraan bal adugu god iskaga qodo iskaga shub marka ciidda ka hoos mari laakiin dariiqa ha dhigin waa iimaan xumo waxa weya iimaanku wuxuu yahay in laga qaado sadaqana sidaas ah rawaahu lbukhaariy wa muslim bukhaariya muslim ayaa wariyeen